qodobka dooda ee horyaala xildhibaanada aqalka sare ayaa waxa uu ahaa mid kulul waxaana isha ku hayay hay-ado kale oo ay ugu horeyso xukuumadda xildhibaanada qaar ka mid a ayaa soo jeediyey in dib loo dhigo dooda hortaalla golaha waxaa warbixintan nooga soo diray muqdisho wariyaheena cabdiqaadir okey qodobka dooda ee horyaalla xildhibaanada aqalka sare maanta wuxuu ahaa mid kulul waxaana isha ku haya hay-adaha kale dowladda oo ay ugu horeyso xukuumadda ra-iisul wasaare khayre waxay ahayd inay ka doodaan go-aanna ka qaata dhibisi cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo dhowaan xukuumadda khayre ee u gacangelisay dowladda etoobiya golaha aqalka sare maanta waxaa taga tiradii ugu badneed ee wariyaal si ay usoo tabiyaan dooda hortaalla golahaasi golaha markii lasoo xaadiray guddoonka aqalka sare ayaa soo jeediyay inay jiraan xildhibaano dalbada in dib loo dhigo ka doodista ajendaha maanta hor yaallay ee cabdikariim sheekh muuse iyo go-aankii xukuumadda waxay lama filaan ku noqotay xubno golaha fadhiyey xildhibaan xuseen maxamed raagi ayaa ka hor yimid in dib loo dhigo doodda wuxuuna golaha ka sheegay inay jirto faragelin hawshuna waxay ku socotaa saas hadday tahay sida aqalkii golaha shacabka ku dhacdoo kale sidii horta soo socota waana umalaynaya inay dhici doontana waa umalaynaya mudana guddoomiya annagu waxaan iskula joognaa kaas yarkaan iskula joognaa kaasaan iskula joognaa anigu waa buuggii sharciga ahaa haddii lagu shaqay waayana anigaa iska bilaaba oday caadiyaa noqonoo dadka aan ka bedelnayn waxay wariyaashaasu noola joogaan oo noola joogaan mataqaana ciidamadaasu noogu waardaynayaan waa ummadda dhexdeeda buuggaas yarka oo intaas la eg inay ilaaliyaan u jooga haddaan anigu ilaalin waayno waxaan ka noqonaynaa aniga iga bilaaw adiga kusoo xije maxaa madaxweynaha yar wasaaraha kusoo xije oday caadiyaho beeshiisa ayaan noqonayna haddii sharciga lagu shaqay waayo waa ka bax xildhibaan maxamed amiin oo ka mid a guddiga difaac aqalka sare ayaa u sheegay v o a inay ka xumaadeen dib u dhigista ajendaha wuxuuna xusay inay jiraan faragelinno lagu sameeyey xildhibaanada aqalka sare ee fadhiga soo xaadiray maanta ajendaha inuu noqdo ka doodista go-aankii xukuumadda ma aha qalbidhagax oo keliya lakiin go-aankii xukuumadda ay soo saartaa si guud qayb ka mid a ayuu qalbidhagax ka yahay laakiin waxaa jira yani arrima ku bilawda qalbi dhagax laakiin si faahfaahsan dawladda ay runtii uga hadashay xukuumadda arrintaasna soomaalida badan ay ka muujiyeen concern aad weyn doodeeda maanta in la furo ay ahayd dadka soomaalida waxay naga sugayeen inaan arrintaas ka hadalno go-aanku meeshuu doono ha noqdo laakiin in ajendihii la bedelo ayaa meesha timaaday taasna ay ku dhalatay cadaadis fara badan ee sanatarada la saaray ha ka yimaada dhinacaan ku tumayna dowladda ha ka yimaado maamul goboleedyada oo si toosana loola soo hadlayay iyo cid waliba sidii loo barashargari karo ugu dambeynna wuxuu noqday runtii in loo codeeyo in ajendaha laga saaro waxaan aaminsanahay inay tahay isla cadfadii loo dhigay golaha shacabka ay tahay in aan arrinta laga doodi karin loona isticmaalayo imkaaniyaadkii dowladda iyo xiriirkii senator cabdiwaaxid goonjeex ayaa ka mid ah xildhibaanada qaba in dooda dib loo dhigo oo la sugo tan golaha shacabka hadda hor taalle ah arrinta qalbi dhagax ajendahan wuxuu ka furan yahay aqalka hoose golaha shacabka iyagiibaa doodiisu ay u furan tahay oo u taallaa si wada shaqaynta iyo wada socodku iyo kaalinteenu meesha ay ugu habboon tahay ay u hesho inaan iyaga jaani siino fursad siino inay ka bogtaan ayagu go-aankooda gaaraan innaguna markaas kaalintii aqal iyo odaynimo leh oo inooga habboon halkaas inay ku habboon tahay baanu aragnay sabab kale oo meesha ku jirtaana ma jirto sidaa awgeed waxaan soo jeedinaynaa in ajendahaasu golaha shacabka uu ka socdo aan u dayno innaguna meeshay nooga beegnaato nooga bilaato aanu waajibkeenna ka gudanno waa mahadsantiin xildhibaanada qaba in dib loo dhiga dooda cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax ayaa ku doodaya in doodta lamid ay ka socoto golaha shacabka loona baahan yahay in marka hore la eego go-aanka ay soo saaraan kadibna aqalka sare loo soo gudbiyo kow iyo labaatan senatar oo aan ku jiro maanta waxay garwaaqsadeen in ajendahan dib loo dhigo ayadoo la fiirinayo wada shaqaynta labada gole ayadoo la fiirinayo inay socdaan howlaha dowladda waxaan garwaaqsanay in aan sugno golaha shacabka sida u maaraya arrintan kadibna annaga aan noqono marjaca loo soo laabanaya arrintan ajendaha horyaalla aqalka sare maanta wuxuu ahaa ka doodista dhiibidii cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax iyo go-aanka xukuumaddu ay gaartay ajenduhu wuxuu ahaa mid si gaar isha loogu hayay hoolkana waxaa soo xaadiray soddon iyo toddoba xildhibaan oo ka tirsan aqalka sare waxaase mar qura isbedeshay doodda kadib soo jeedinay sameeyeen xildhibaano ka tirsan aqalka sare oo dalbaday in dib loo dhigo doodista ajendaha maanta horyaalla xildhibaanadu way ku kala qaybsameen oo qaarkood gacmahay isku taagtaageen waxaase markii dambe guddoonka aqalka sare u codgeliyey waxaana diiday oo arrintaas dalbay dib loo dhigo koob iyo labaatan xildhibaan koo iyo toban kale waxay dalbadeen in maanta laga doodo ajandaha golaha la hor keenay oo shalay guddiga joogtadu ay soo meel mariyeen afar ka midana way ka aamuseen waxaa muuqata inay ku kala suduwanaayeen guddoonka aqalka sare oo labada ku xigeen waxay u kala codeeyeen labada dhinac cabduqaadir okey v o a muqdisho
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a